cadaalada saxaabada inkiraya dee bal dee waxaan idhaahnaan ahayn bal iyaga islaamnimadkooda shakinagaga jiraya ama dee tuhma dee meeshii natahimum cala alislaam waayo waa shareecadii oo la dacneeyo dee waxaad dhici karta magaaladeena xataa dee dad afkaartaas oo kale la cadaalata ma saxaaba oo barhkood aan ognahay wasaaradda inay u shaqeeyaan iyo hadalla siaasi waa jiraan lakiin waxaan leenaha waa qowl aada u khadiira oo bal maalan aada u xun oo keenaya shareecadiiba guud ahaan wax lagu kalsoonaada inaanay jirino waaba dee itihaam markaa ruuxa caynkaasi maha wuxuu dacnaya iyagoo uu leeyahay cadaalada uu didaya cid cadaalad ay u sugnaatay ma jirto uu leeyahay ma saxaabada cadaaladaasi ee taas waxay ka dhigantahin waa shareecadii si guud oo looba dacneeya wahum aladiina qaataluu caliya bna abi aalib min ahli lciraaqi wa ahli shaam ayay yidhaaheen xata ijtarauu ilaa ay dhiiradeen oo walam yakhaafu llaha caza wajal aanay ilaahay ka baqan oo adlaqu ay ilaaqeen hada lqowla qowlkan calaa dalxata wazubayr wacaaishata wahada qowl cadiim fi salaf macnaa waa buhtaan iyo iftire iyo dacni shareecadiiba taas oo waa qowl weyn oo xaggii salafka wadaliilu calaa fasaadi qowlihim waxaa u daliila qowlkoodaas fasaadkiisa ana cadaalatahum saxaabada marka leega cadaaladoodii qad habatat way sugnaatay ilah baaba subxaana watacaala ammaanay waa dadkii wasadka ahaa waa iyaga khayra ummatin waa iyaga rasuulka ilaahay kuwii khayrukum qarni waa dadkii ilaahay u doortay shareecadanba inay noo soo xambaaraan wanasahathum nasahadoodina qad curifat waa la ogaaday falaa yajuusu ma banaana arrintan iyagu ay ku dhex jireenna waa dee nooc ta'wiil bay hado mid kastaa inuu isagu u xaqayay ayuu ijtihaadaan uba arkayay falaa yajuusu ma banaana an tazuula inay ka suusho cadaaladaas sugnaatay cama carafnaa wixii aan ogeyn oo cadaaladoodu inay u sugan tahay ah ilaa bidaliilin qaadicin daliil qaadica oo goynayo taa keenayo mooye dee taasna markaa ma jiro wey waliannahu lam yadhar kolley waqtigeennabaa dhace inta kale waan si yar wadi doonaa halkaa inoo joogta waa adigu ujeedadu cadaaladii saxaabada inay sugan tahay aan iyada la baxdiin ahayn saa daraaddeed baan shalayba ama hore usoo maray ruuxii saxaabiga haddaan xataa cayntiisa la garan dee in xadiidkiisa la aqbalayo saa daraaddeed baa maraasiilshii saxaabada loo aqbalay haddii la yidhaha cadaalad ma jirto maraasiil saxaabo la aqbalayo ruuxu markaa la yidhaha can rajulin min saxaaba markay asaaniidda timaado la aqbalaya waxyaalahaasi ma jiraan bay noqon layd dee gees kalena dhammaantood bay markaa maxal shaki ama intoodii badnayd ay noqon layd haddii maxal shaki ay noqdaan na waxay noqon layd dee shareecada iyo axaadiidanba inay noqoto waxa markaa laydhaa maxaa inoo sugaye oo adigu kolley waxa hadalkani xambaarsan yahi oo wax aada iyo aada u weyn allah subxaana wa tacaala alam saxaabadii ayaan kusoo jirnay hadalkii koobnaa ee uu cadaaladooda inoogu taabtay ama uu kaga yar hadlay marka waxaa inoogu dambeeyey bal qolooyin uu ka soo naqliyey inay yidhaaheen saxaabada dad aan cuduul ahayn ama fusaaqa kuba jira oo kaba dhigayna kuwii iyagu la dagaalamay cali maalintii yowmuljamal ama kula dagaalamay sifiin ee reer ciraaq iyo reer shaam kale ahaa arrinkaasna waa arrin aada iyo aada u weyn ayuu inoo soo sheegay oo buhtaan iyo hadayaanba adugu ama buhtaan iyo hafaryo ah oo dadkaa dee ay dagaalka khaasatan bal ay iskaga hor yimaadeen yowma aljamal oo kale ee cali iyo dalxa iyo zubayr iyo caaisha akaabirtii saxaabada ku jirtay oo hadalkaasi waa hadal aada iyo aada u dee weyn oo dee buhtaan iyo hafaryo weyna marka wuxuu intaa markuu inoo soo sheegay baa wuxuu sheekhu raaciyey wixii bal ina tusayey daliilka u ahaa qowlkaasi qowl baadila inuu yahay oo faasida marka wuxuu yihi cadaaladoodu qowl markaa bal marka leega istidlaalka hore cadaalada saxaabadu wax sugan weeye oo way sugan tahay ilaah baaba taskiyeeyey subxaanahu wa tacaala nasahadoodiina waa wax la yaqaanay bay ahayd marka hadday leeyihiin shay daari ah oo wax yimi ayaa markaa cadaaladaa sugnayd iyo nasahadaa meesha ka saaray arrinku waxa weeye falaa yajuusu an tasuula camaa carafnaahu cadaaladoodaas inoo sugnaatay inay ka suusho wixii aynu naqaanay ee ah in cadaaladaa u sugan iyo nasahadaasi wax bannaan ma aha ilaa bidaliilin qaadicin daliil qaadica oo keenaya ee inay cadaaladii markii hore sugnaatay ay meesha ka baxday u mooyee dee wax kale markaa ma banaana inay kuba suusho taasna maba jiro intaas waa intan shalay soo aragnay waliannahu waa istidlaal nooc kaloo istidlaal waliannahu shaniya lam yadhar muu muuqan minhum iyaga xaggooda macصiyaة macصiya ictimaduuha macnaa ay camaduuha weeye ay u qasteen oy markaa iyagoo macsiyo u arkaya waxan inuu macsiyo yahay ay waa camdi ahaan iyo kas ahaan ugu dhaceen taas iyaga xaggooda kamay muuqan umuurahan iyaga kaba dhacayna wainamaa daarat baynahum dhexdooda waxaa dhacday xuruubun xuruub kaanuu fiiha ay ahaayeen mutaawiliina kuwa awilanaya ama mujtahidiin ay ku ahaayeen oo dee waxa weeyaan bal qolooyinkan kale iyagu cali laba dagaalamay iyaguna mutaawiliin mujtahidiin bay ahaayeenoo waxay u arkayeen dee iyagu inay yihiin kuwa xaqa ama se iyagu qabaan ay sida sawaabkaa tahay iyagu waxay u arkayeen inay u jeedaan ay doonayaan in laga qisaasto oo la qisaaso qolooyinkii dee cuhmaan dilay oo kale iyo bal mutaawiliin bay ahaayeen mujtahidiin bay ahaayeen san bay iyagu u arkayeen sida dariiqa dee bal maalan xaqii lagu sugi karo ee lagu gaadhi karo qatalada cuhmaanna inay tahay walihaadaa saa daraaddeed in meesha ta'wiil jiray ama ijtihaad jiray dee markaa labadii dhinacba ayay imtinaaca ka joogsadeenoo khalqun khalqi kaiirun badan oo min khiyaari صaxaabati صaxaabada raggoodii mudnaa kaba midaya khiyaartood iyo wataabiciina taabiciinta khiyaartoodii kaba mid ahaa radia allahu canhum can mucaawanati caliyi bni abi aalibin inay kala qayb galaan iyagoo dee imaamkii xaqaha u ictiqaadsan taas yaqiinsan oo rumaysan haddana dee ta'wiilkaa dhinaca kala jiriyo shubhada maanta joogtay daraaddeed ayaa inay isagii ee ay u kaalmeeyaan ay la dagaal galaan bay dadka qaar waa saxaabadii iyo qolooyinkii kale iyo labada dhinac midna aan raacina ka joogsaday arrintan dee iyaga shubhadii jirtay daraa iyaga agtooda qaa'imka ku ahay daraaddeed iyo ta'wiilkaa dhinaca kale ee jiro shubho keenay daraaddeed can mucaawinata cali bni abi aalibin oo wastacfaw markaasay isaga waxay weydiisteen cafi ama dee inuu ka daayo ka dhaafo can ilqitaali macahu oo dee iyagii saa ku ogolaadu ku aqbalo weeye can ilqitaali macahu la dagaalan isaga maciisa iyo iyagoo xaggiisa ay ka jeedaan ay dagaalamaan ayay cafi ama ka dayn uu ka daayo taa dalbeen kalley wastacfuuba ay taalla dee waxaanan aqriyay wastacfuw oo de waasi imaka dee ay keenaysay imaka halkan ficilkan maade bal maalan dee wowdani ay laba xidhay ficilkina waa ficil dee kaas bal maalan aan naaqiska ah wastacfaw can ilqitaali macahu limaa dakhala waa maxay taas ay cali u weydiisteen oo markii uu cali ka dalbay inay raacaan oy tan kuba raacaan ayay ka dalbeen inuu dee ka ogolaado oo isagu iyagii uuna idmo inaanay dagaalka gelin taas weeye isticfuhu oo alisticfaa waa alisticfaa min almushaarakati fi lqitaal taas bay cafi ama ka dayntaas iyo uu ka daayo ayay weydiisteen iyagoo meelba la joogay sababtuna waa limaa dakhala calayhim laamtu waa tii jaarad ahayd waa limaakii tacliiliyad ahayd ee limaakii daraaddeed dakhala calayhim iyaa galay quluubtoodii waxaasee min ashubhati shubha fii dalik arrinkii bay arkeen mala waa qitaal bayna almuslimiin oo kale oo dee waxa weeyaan bal markaasaa dee shubhadan ayay markaas iyaga halkaa ugaba timi ayay dee umay malaa dee daa'ifadan daa'ifo buqaada oo imaamkii bal maalan dee khaliifadii muslimiinta ka baxay daacadiisii baanay araga shubha maanta qaa'im oo qitaal bayna almuslimiin iyo fidnay uba arkeen markaasay dee arrinkaa daraaddeed bay u weydiisteen cafi balsana cafiga halkan iyo dhaafidu maha dee markii dagaalkii dhammaaday inay leeyihin naga saamaxaynan ku raaci weynay ee inuu dadka horeba uu ogolaado u fasaxo inaanay dagaalamin oy dagaalkii bal maalan ilzaamintii uu ilzaaminayey ee uu soo baxa lahaayo iraaca tii bay weydiiseen inuu bal maalan ka dhaafo isaga lima dakhala calayhi min ashubhati fii dalika wadalika ka sacdi bni abi waqaasin wacabdillaahi bni cumar oo dee sacd ibni waqaas waan garanayna waa axad alcashara dagaaladaasna kama qeyb gelin oo dee calibalka awala uu bandhigay cabdillaahi bni cumarna dee waraciisiyo tii waa la ogaayo isagu dadkii halkaa kaba qeyb gala ma ahayn moxamed ibnu maslamata ayaa kaba mid ahaa oo cali markuu la soo qaaday yidhi waxaaban maqlay rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh oo dheh haddaad aragto muslimiinta dagaalkooda oo muslimiinta dhexdoodii dagaalamaysa faksir sayfak seeftaada jabiyana taasaan kuma socda iyo waa asxaabi ibni mascuudin ibni mascuud asxaabtiisii iyo xertiisii iminka wuxuu imtanaca khalqun kaiiru min khiyaari الصaxaabati wataabiciin baa inoo horeeyey intan kale bayaan bay u ahay tahay oo kuwii bay bayaanba u tahay oo khiyaartii صaxaabada iyo taabiciinta markaa sacd ibn abi waqaas iyo cabdullaahi bni cumar iyo dee ciddii kale halkaa iyaguna dariiqooda martay sida moxamed ibnu maslamata iyo usamat ibnu zayd oo waxa weeyaan dee isna bal marka la eega geesaan cali aad ba ugu dhadhowaa iyo bal umuurahaas qolooyinkaasi waa qayb ama waa asxaab ibn mascuud taabiciintii bay mithaal u noqonayaan ama dee amhilo oo taabiciintii uu yihi khiyaara taabiciin oo kaba joogsaday cibaaradiisa uu sharaxa ka cabirayna halkan markuu inta hore saxaabada sheegay ayuu ka cabiray wamilu jamaacati min asxaabi ibni mascuud waxaana dee taa iyaguna laba mid ah kuwa waana khiyaara taabiciin iyagu maha saxaabo jamaaco oo kama wada dhigin asxaabtii mascuud jamaaca asxaabtii ibn mascuud kaba midan oo wuxuu sharaxa ku soo naqliyaa inay cali ku yidhaaheen radia allahu tacaala canhu waardaahu ya amiira almu'miniina fii quluubina min hada alxarbi shay amiirkii mu'miniintow qulubtayada dagaalkan waxbaa kaga jira oo arrin saas marka iyagina waxay markaa waa dagaalkii iyagoo ku joogsaday fabacahum ilaa ghazwina wakana thaqru yowmaidin ghazwina waa sua sharaxa kuga sugan markaa cali qolooyinkaa wuxuu u diray ghazwin oo dee kol haddii halkan ay kaba joogsadeen ghazwin waa magaalo dee macruuf ahayd aimo waaweyne ay kaga miyaadeen sida ibnu maajahan saaxiba sunan oo kale raafici imaamkan macruufka madhabta shaaficiye dee waxa weeyaan qariinka imaam nawowi ah kaba horeeye dee imaamka ah kaasoo kaliya magaaladoodii oo kale waa iraan waqooyigeeda qazwin ayay kuma taalaayo oo magaalo ahde macnuhu halkaa xuduudda ahayd halkii gaalo layskaba hayay ee markaa muslimiinta dagaaladu ay ama xuduudooda ahayd ee dee gaalada laguba markaa iyo iyaga muslimiinta udhexaysa had iyo goor dagaalada ay kala socdeen ama kaba eymanayeen ayay ahayd oo markaasoo xagga ee kole dii halkan shubha idinkaba sugan tahay dagaalkaa kale shubhada idinkaga jirin taga buuhi xaggaasuu daray buuhi waa cibaaradiisii bal haddaba waa asxaab ibn mascuud maaha dee markaa saxaabadii waa khiyaar taabiciin bay mithaaluuni iyo wagayrihim min asaxaaba cibaaradana wagayrihim min asaxaaba oo kale ayaad moodaa in dee si asxaab ibn mascuudna ay saxaabadii kaba mid ahaayeene laakiin sida cibaaradaa sharxigna aad bay dee way ka yar bayaansan tahay macnuhu waxa weeye sacd ibn abi waqaas iyo cabdullaahi ibni cumar iyo qolooyin kaleo saxaabo kaba mid ahaayo labada saxaabiyan magacaaba ay kaba mid ahaayeen iyo dee kuwo kaleba iyo asxaabtii ibn mascuud oo khiyaara taabiciinba iyagu kaba mid ahayd ayaa shubhada qalbigooda gashay daraaddeed ta'wiilkan jira daraaddeed ayay dagaalkii ugaba joogsadeen marka falam yujuus ma bannaana an yaqdaxak inuu dhaawaco oo daalika waa muxaarabadaa dhexdoodiiyo xiraab dee dagaalkaa dhacay ee arrintu ay ahaydna arrintaa ta'wiilka kuma sugnayd fii cadaalatin cadaaladoodii markii hore u sugnay taasi qadxi kuma keenayso walihaada sidaa daraaddeed buu kaana ahaa caliyun radia allahu canh ya-danu mid u idma fii qabuuli shahaadatihi qolooyinkii dagaalka ka joogsaday muu arag dadee bal maalan taa ku faasiqoobay intay waajib adag kaba tegeen shahaadadoodiiyo markhaatigooda dee waa la aqbalayay oo shahaadadooda in la aqbalo waa idmayay iyo wasalaati macahum salaad iyaga macooda la tukado ama lagu daba tukadana taas buu diidahayn oo sababtu waa arinkaa iyo shubhadaa jirtay macnuhuna waxa weeyaan intii dagaaladaa ka qayb gashay ee waqtiyadaa arrintaasi ay jirtay dee arrintan iyagu qayb kaba ahayd iyo kuwii ka dheeraaday labadaba cadaaladooda si unbay u wada sugan tahay weeyaanoo cadaalada saxaabadu waa amarkaa aad iyo aada u sugan dee bal taas weeye kolleyna kalaamka waxay ugu badiyeen dee bal dadka horena waa taa uu inoo magacaabay muctasile iyo qolooyin mubtadico ahaa oo kolley dee waxa ka dhalanaya waa tii aan shalay soo tilmaanay oo kale de arrinkuna may socon oo bal maalan ama ha noqoto dadkii aaraadaas oo kale waafaqsanaasta dee waxa weeyaan axmed amiin iyo kutubtiisa fajr alislaam iyo duxa alislaam iyo duhr alislaam iyo de waxyaalahaas ninkaa la odhanaya macruufka ahaa qarnigii hore awn ahaa iyo in kaloo dee isagu aada u qasnaa aburiya la odhanaya adon cala sunna sidaasoo dee kollay waqtigooda culimadii joogtayna ay aad u radiyaan in badanna uu la niqaashadee isaga uun maahay rag badan oo uu kaba mid yahay mustafa sibaaci kitaabkiisan qayimka ah ee la ydhaha sunnatu wamakaanatuha fi tashriic lislaami iyo qoloyn iyaguna mustashriqiin ahayo kaa in badan dadkaa dee noocaasi ay kutubtoodii iyo waxyaalo iyo aaraadoodii dee ay wax musallama kaba dhigeen waa iyagoo diin kaba hadlayo kalo iyaguna waxaan ama asxaabta qaar gooniha ula baxeen sababtuna waa sunnahan way doonayaan inay dacniyaan si guuduun ama abu hurayre oo kale si aburiye iyo mustashriqiintiiyo dee kuwaas kaba mid ahaa iyo dee bal amtaashood ama haba noqdeen saxaabadii si guud uun si ay uga dhaawacaan taasi waa waxa weeye waa umuuro kalaamka kollay yar badnaa walow dee ciddii waxyaalaha aqrida waxyaalaha ay ogaanayso dee kollayna rag marka la eego qayb weyn iyo jihaad weyn bal mar kale iyo ahar weyn khaasatan casrigeennan aada u lahaa raad weyna ku lahaa kollay diinta nashrinteeda iyo bachadan iyo ama saxwada oo kale qayb iyo rukni asaasiya kaba ahaa oo kollay iyagana waxyaala ay kaba dhaceen si abuacla mawduudi oo kale tafiimaadkiisa walow dee afkooda uu kuba qorayahay inan un lagaba soo tarjamay oo taasna ay keentay rag kala duwan oo abuxasan nadawi amthaashi inay isna masalada kulaba niqaashaan ay kulaba doodaan waa abuacla mawduudi kollay dee nin janibka laguma tumaye maha waa nin ahar aad iyo aad u weyn khaasatan waqtigan dambena dee adugu bal matalan shibha alqaara alhindiya iyo dee jamaacadiisaas laakiin isagana kitaabkiisa dee tafsiirku afkaa kuba qoray tafiimaadkaas iyo dee kalley waxyaalo meelo qaarkood ay kaba dhaceen in badan culimadii dee waqtigaasi ama dedee isna dhowm labaataniyo sana ama sodomeeyo buu mootaye ay aad lagulaba niqaasho marka waxaan leeyahy waa hadal dee miyar jira oo sanba deeto meeshan adigu aan hadalka ugu yar celceliye laakiin waa taasoo waxaan leeyahay hadalku intan waa ka ballaadhan yahay waxyaalaha uu xambaarsanaanaya ama ka dhalanayaana kolley waa umuuro aad iyo aad u adag oo taas haddii bal maalan dee saa barhkood hadalkoodii laba eegee laakiin cadaaladii saxaabadu way noo sugan tahay man laabasal fitana waman lam yulaabis in iyagaana ah shuhuuddii sharciga ahaydee qur-aankana dariiqooda uu inoogu tawaaturay xadiidkii rasuulkuna dariiqooda uu inoogu soo gaadhay taasba weeye haddii iyaga la daacniyo waa shuhuuddii sharciga waxay noqonaysaa sharcigii baaba dee taasi ay kuba imanaysaa iyo sunnihii kolley mustashriqiin iyo qolooyin kalena qaradkii kaba lahaayeen taas masalada in ihaaradeeda waa taasun dee qolooyinkan iyagu almaxsuubiina cala alislaamna ee asxaab alahwa ahaana kolley iyadna taasi qaradkaasi waxaa la arkaa inaanay kaba madhnaan faslan faama abubakrata weli masaladii saxaabadu yar wada abubakre iyo waman julida macahu ciddii maciisa la jeedlay fi lqadfi qadafka laguba jeedlay faina akhbaarahum akhbaartoodu waataa axaadiistu dee uu abubakr warinayaba ay dee saxiixayn iyo keyrkood bay noogu sugantee maqbuulatun mid la aqbalayo weeye liannahum lam yukhrijuu bal markaa wuxuu leeyahay abubakre iyo ciddii maciisii qadafkii lagu jeedlay arrin buu ishaaraya kolley xagga hoosena tacliiq yar oo kooban ayaa inoogu sugan oo bukhaari baa wariyey buu leeyahay tacliiq ahaan buu ku wariyay tacliiqna waa wixii dee cilima musalaxa lagu yaqaano sanadkii ma sheegine cumar baa jeedlay qolooyinkaasun buu magacaabay abubakar iyo raggii kale uu magacaabay raggan la magacaaban waxaana uu yihi ninkii dee isagu ka toobadkeena wixii ee isbeeniyaba ama ka toobadkeena arintiisa hore shahaadadiisa waa la aqbalaya markaa qolooyinka kale abubakre mooye intii kale waabay iyagu ka laabmeen wixii laakiin abubakr dee tiisii ayuu kuba adkaystay oo la arko shahaadadiisii gaar ahaanteeda inaanu cumar aqbalin intii dee bal noloshiisii ahayd baltaa weye abubakrna ninku iyo waa ka xagga hoose tarjamada inooguba dhigtay nufeyc bn اlxaarith wixii abubakrata loo yidhina xaggoosu inooguba sugantahy oo ah markii rasuulka ilaahay sanadii sagaalaad daaif xusaarinayey ee uu bal maalan mee sanadii waxa weeyaan sideedaad baan ujeedaa akhirkeed in ayuu daaif xusaarinayay bay xusnigii iyo qalcaddii ayuu giraan kaga soo dhaadhacay isagoo markaan tan baa abubakre loo yihi rag bal markaa iyaga ahaa ama dadkii addoomahooda ahaa oo labaataneeyaha markay kasoo dhaadhaceen xoroobay ayuu kaba mid ahaa dee rag aada u qiimo badan waqtiyadii ciraaq iyo taasna waqtiyadaa taabiciintiiyo awlaad shuhrowday barhkood ay tawaliyeen dee imaaradii iyana waa dhalay waa kuwan uu sheegayo wadadaad badanna wuu dhalaybe haddaba arintan uu inoo sheegaya horta meel yar saxda halkaa uu bukhaari ka soo naqlinayo ee weli wajalada cumaru abaabakrata wasahla bna macbadin halkaa sahl ma aha ninkan magaciisu nusqooyin kaleon arkayno kole way dhacde on dee laakiin qoladaba dabcadooda ahayn shibli bnu bacbad baa la yidhaha shibli weeye sahli maaha magaco dee saasaa ku saxanaysaan bukhaarina haddaa meeshan u laabantaan raqamkan uu sheegayaan oo marka fatxulbaari uu la socdo weeye an laba boqol iyo shan iyo kontonku waa markuu fatxulbaari la socdo maaha matin bukhaari maaha imika raqamkani waa bukhaari waa fatxulbaari shibli bnu macbad baa la yidhaha haddaba in abubakrata waa kan inoo sheegay magacii shibli bnu macbadna waa nin lagu tiriyo mukhadramiintii inuu yahay waayo rasuulka ilaahay markaa lama kulmin laakiin waa dadkaa waqtigii rasuulka roona in naafican uu dhigtayna isna naafic ibnu lxarit ibnu kaladata la yidhaah isna dee nufeyc ibnu lxarit ibnu kaladataba abubakrata loo yidhaah walow xaari filaya dee odaygii markaa ama mawlihii hooyadoodu inuu yahay labadoodaba naaficanna naafic ibnu lxarit ibnu kaladata la yidhaah saddexdoodu xagga hooyay walaala ku ahaayeenoo haweenay sumaye la odhanaysa oo mawlaatu alxaari ibni kaladata dariibkii carbeed mawlaadiisa ahayd ayaa dhashay nin kalea la jiray raggan oo la yidhaaho ziyaad ibnu cubayd ama ziyaad ibnu abiih ama ziyaad ibnu ummih ibnu abihdiyo in ibnu ummih waa ziyaad ina aabbo iyo ziyaad ina hooyo oo kale eberyihii dambana ninkii ku shuhuroobay weeye waxa weeyaan mandiqada ciraaq oo dhan iyo farisba kaba talinayay waqtiga calina faris buu joogay markii dambe adigu mucaawiye xaggiisa usoo wareegayna waa ninkii ciraaq iyo farisba markii dambena inankiisii cubaydullah ibnu ziyaad uu isagu bedelay waa nin dee xaasimna waa ahaa daabit ah oo amiir ah markii dambe la baxay ziyaad ibnu abi sufyaan abi sufyaankuna waa adigu mucaawiya silxaqaa la yimi oo kaley dee waa arrin mashhuur ahayd oo yidhi baa aabbahay baaba dhalay oo markaa taasna waa ninka deetan dhulkaa u joogay isaguna xaggooyuu kala walaala ahaa afartooduba hooyay ku walaalaayanoo sumayadaasaa dhashay bal xaarikanna waxaan leeyahay kolley waa mawlaheedii oo xaari ibnu kaladata dabiibkii carabeed ee la odhanaya kolna sacad baabu u diray rasuulku si uu dee usoo cilaajiyo laakiin islaamnimadiisa taasi nooma sugna ama islaamnimo ma ogin uu islaamay ninku dee waqtigaa rasuulkuna waa ka ama cahdi khaasatan qabla alhijra oo kaliya soo gaadheen arrintu waxay ahayd uu sheegaya haddaan qisada in yarun kaba taabto oo dee uu inoo sheegayo afartan oo malaa guri fadhiyay muqiirat bnu shucbo marka amiirka kuufe ahaana dee aad bay isugu dhawaayeen malaa culiyo yar ama maqsi yaroo sarena way hedo daaqadna way isu furnaayeen ayaa bal waxay adigu arkeen dee saa iyagu shahaadadooda oo ahayd muqiiro oo haweeney adigu dee la kulmayay arkeen haweeneydii iyagu tay u qaateen haweeney malaa dadka umaradan usoo gelgeli jirta magaceeda lasoo ay sheegaan ayay iyagu u qaateen taasoo inay ahayd tiibay deeto ay iyagii dee soo gaadhsiiyeenba amiir almuminiin iyagoo leh waxa ka dhacayba zina kala dhacday zina ka dhacday leh tiibay soo gaadhsiiyeen dee haweyne gaarana way magacaabeen isaguna taas malaa waxa waa ti dee say u qaateen iyagu bal markaa isaguna waa inkirsanaa imaaradii buu ka casilay markaa cumar oo abu muusa lagu bedelay waa lasoo dhaadhiciyo madiine ayaa la keenay shahaadadii markaa saddexdan uu inoo magacaabay dariiq bay wada mareen oo dee iyagoo wixii samaynayaan aragnay dee haweenina oo tan magacaabay laakiin waxaa jabtay shahaadadii ziyaad ibn markaa abiihi ama ziyaad ibnu cubayd cubaydkuna malawazacun waaye ayaa waxa weeyaan jabtay oo isagu muugoyn oo dee waxaan waxa dee munkarana waa arkay ama lixaafka iyagoo iskula jiifiya waxyaala nafas adigu shahaadadii baan si dariiqa ay mareen aan marin tibaa deeta waxay keentay qolooyinkii saddexa inay misaabkii shahaadadii markaa uu jabay ma dhammaan ziyaad baa meeshii ka baxay saddex bay noqdeen meeshiina arintan afar shaahid baa loo baahnaa iyagii in la xado oo iyagii deeto in arintii loo xado ayay taasi keentay in markii dambe cumarna isagu yihiba ninkii isbeeniye oo kale ama shahaadadiisii hore kaba laamo aan aqbalaya isagu abubakrata isagu kamuu laamin labadii kale iyagu ay kababa laamin markaa shahaadadiisii aanu gaar ahaan u fulin jirin isagu laakiin de anigu waxaan waan runbaan ka sheegaya waan kuwa dee ultibu ku sugnaadu ku adkayste uu iska diiday inuu taa kaba laabmo arrinka uu inoo sheegayaa taas bay ahayd waxaana ujeeddadiisu ay taytana cadaaladoodii may dhaawacin arrintan haddii talabaadna ma haddee qadaf ay qadfayeen oo ninka ay ceebaynayeena waa shahaaday ahaydoo dee way kala duwan yihin nin le hebel waa waxaasuu sameeyey waa zani oo dee bal maalan markaa kaas qadaf laba yimoo taa loo xada iyo ruux isagu dee shaahiduun markhaatiuun ahaayo hadhow arrinta ay ku timaado shahaadadii baa buuxsami weydey maha isaga dee markaa qadafkiisii ruuxan aad qadaftay shahaadadaadi ma dhammaa markaa ardagii dadka si loo ilaaliyo oo dee bal maalan taasna aanay dariica u noqon dadka ceebeyntooda layska ceebeeyo uun oo hadhow makhraja shahaadaya inta laga dhigay iyadoo ninku ceebeynayo qadafun uba jeedadan iyo dhicin ayaaba dee haddii aanay shuhaadadii afartayd laba iman sidii suuratu nuur kuma sugnayd in bal maalan iyagii dee ay noqonayso kuwa xad kuba imanaya amaanay markaas dee dadku sheegaya aan laguma tirinahayn bal markaa arrinku wuxuu ahaa shahaadadii baan buuxsamin baa markaa tan keentay sababtuna ninkii afraad meeshana way wada fadhiyeen waana nimanka isku wada hooyada ah adugu bal markaa ayay shahaadadiisii jartay oon sidii isagu dariiqoodii marin ama aan goyn shahaadadii ee bal waxaas neebsi adag iyo waxyaalaan arkay iyo waxyaalaynu ama maqlayo mooyaane dee markaa arrintii kale ayuu ka joogsado ma garanayu leeyahy dee inuu markaas arrintu jimaac jiray iyo in kale cibaaradu kaba cabireen markaa tan buu sheegaya arrintuna taas say u dhacdayna taas bay ahayd kolley qisadoo koobanna dee fatulbaari iyo amtaashiiba waa kaba helaysaan markaa meelahan liannahu markaa wuxuu uhi faina akhbaarahum qolooyinkan akhbaarahum maqbuulatun bal shahaadadoodii xataa abubakar haddii meel uu cumar diido akhbaartoodii axaadiid ay warinayeen cadaaladoodii waa dee may suurin oo akhbaartoodii waa la aqbalaya markaa kolley shiblina marka la eego naaficana saxaabadaa lagu tiriyaa shiblina waa taa aan yidhi dee mukhadaramiintii ziyaad ziyaad oo kale wey biannahum iyagu lam yukharajuu baa ii taal dee cibaaradaas si lagu laqbay yukharajuu lama saarinoo makraj alqadfi dee mala waa nooc taawiile laakiin sharaxoo kale maxaa ku sugnayd liannahum lam yukhrijuu alqowla oo hadalkan ay yidhaaheen ee ay lahaayeen waxaasuu sameeyey may soo saarinoo umay odhan makhraj alqadfi ceebayn iyo dacnin makhrajkeed iyo bixinteed wainamaa halkana waxa weeyaan dee waxaa meesha ii taalla khuriju waana arrintaada tee si aan u laqbeeyaba kollay saa taallayna waxay ahaydee kaa markaa kaba taallay in sharax oo kale iyo dabacaadkan matiga barhkood wainamaa akhrajuuhu waana caadi waayo halkaa horaa qowl aan qadarnay waayo matiga sharaxoo kale iyabuu kuba sugnaa hadalkaa ay yidhaaheen may soo saarinoo umay odhan qadaf iyo ceebayn iyagoo uga jeeda wainamaa akhrajuuhu waxay saareen oo iyagu makhraja shahaadati waa markhaati dee furinteed ayay makhrajkii hadalkoodaasi ahaa wainamaa jaladahum cumaru cumar wuxuu u jeldiyey ibnu lkhadaabi bijtihaadi sababta waa nisaabkii baan dhammaan weeye kolle dee ijtihaad ba malaadee imakaba taas baan lagu dhaqaaqi laha haddii shareecada la oofinaye macnaa arrinku ma aha waa iyagiibaa dee dad qadafkii iyo taas nisaabkii shahaadada ayaa buuxsami waaye marka ninkii shaahidka ah iyo labadii iyo saddexdii haddii shaahidkii uu intuu dee shahaadadii buuxsami weydo iyagiina ay shaahiduun ay ahaayeen xataa la xaday dee iyaga la ciqaabay la-aanta ugaba timi inay ruuxin waxa weeyaan maaha ficil cid kale wax ku tacalluqsan weeye ficilkoodii maa ruux afraad baa la waayo bay arrintu noqoto adigu shahaadadii nisaabkeedii baan buuxsamin oo taasoo ujeedadu markaa khabarkoodii ay inoo warin lahaayeen dee qolooyinka kale akhbaar sidaasoo inoo wariyaanba maba hayno ee waa saxaabigan abubakrata taasi khabarkiisii ma celinayso waa taa dee aimadu ina taa aanay ictibaarinba ee ay axaadiidiisii inoo soo saareen walam yarudda muu celino khabarahum khabarkooda ay sheegayaan shahaadadii khaasatan abubakr ha celiyo oo lahaa ha kaba laabmo laakiin isaguna dee shahaadadiisii buu ku adkaystay iyadoo la xaday dabadeed laakiin khabarkoodii iyo warkoodii ay sheegayeen ma celinba taas faslo wain kaana hadduu yahay shaksigan dee raawigu macluum alfisqi fisqigiisa mid la yaqaano uu yahay oo ina waxa weeyaan hadal baa inoo socday alqowlu fi ljarxi watacdiil waxaanu jumlada hore ka araawi laa yakhlu ima an yakuna macluuma acadaalati aw macluuma alfisq aw majhuul alxal markaa mid baan ka soo baxnay an yakuuna macluuma alcadaalati saa saxaabadii oo kale iyo dee raggaa waaweynee aimadii ahaa ama dikriga fiican iyo istiqaamada amarkoodu toosanya taasi ay dadka dhexdooda uga shuuroodeyn amilo ama magacyo inoo soo sheegayo ama fuqahadii waaweyneed iyo aimadii waaweyneed ama taabiciinta raggoodii waaweynaa taasna uu inoogu soo daray baa jirtay arintii labaad marka waa qaybtaas qaybtii koowaad baan unbaa inoo dhammaatay qaybtii labaad maxay tahay aw macluum alfisqi maxaa inoo raaci doona aw majhuul alxaal waa saddexdaa xaalo oo ninka raawigii laba saddex xaalo midun weeye inaan ognayo cadaaladiisa oo cadaaladiisu inoo sugan tahay waa mid taasna de waa la aqbalaya khabarkiisii hadal ma jiro iyo fisqigiisa la og yahay inuu faasiq yahay bal taasna waa tay inoo bilaabmi doonta in dee maalan dusha sare markaan eegno xumaan aan ku ognay ma jirto waa kaa mastuurka la ydhaha ama majhuulxaal daahirka sare waa ruuxaa dhowrsan an xumaan lagu ogeyn laakiin khibro baadinaa loo dee loo oo loo leeyaan jirino waa kaa majhuulxaalka la kaasna waa inoo dambeeya markaa labadii kale ayaa halkan inooga bilaabmaya cashirka saaka dee waxay inoogu imanayaan marka wuxuu ihi wain kaana macluuma alfisqi lam yuqbal khabaruhu fisqigiisa kol hadii la ogyahay khabarkiisa lama aqbalayo sawaaun waxa siman kaana ahaaya fisquhu fisqigiisaasi bita'wiilin waxaanu ku faasiqoobay ta'wiil taas oo isagoo de waa kaa fisqiga naftiisaba aan ogeyna waxaan inuu fisqi yahay isagoo garanayo oo ku dhacay aanu jirin oo fisqi waxaanu ku faasiqoobaya aanuba haysan aw bikayri ta'wiilin ama ta'wiilaan kollay fisqiga taawiilka oo kaba yimaade shalayna waa kii cadaaladii inoo soo horraysiiyey oo aynu soo maray waxaanu ina soo yidhi dee culimmadu haddaanu baadaaciye ahayn oo kale dee sidiisa kalena uu dhowrsan yahay riwaayadiisa waa la aqbalaya ama wax bidcadiisa daahir ahaan waafaqsanna aanu warin isagu laakiin wuxuu soo inoo soo doortuu saxiixa kaba dhigay walow aan taas soo aragnay in dee dadka mubtadicada oo dee casharaad gaadhaya riwaayaadkoodu kutubtii ay noogu sugan yihiin dee wixii bal maalan cadaalo kale ay u sugnaato intaa waxa meesha lagu dacnaya ay tahay ay u raacday sidqa lahja iyo toos toosni iyo maalan tanazuh iyo warac oo kale inaan riwaayadoodii dee waa la aqbalaya taas baan soo sheegnay laakiin sheekhu wuxuu ka cabiray wasaxiix cindii anaha laa tuqbalu liana almubtadica faasiqun kollay fisqigan ta'wiilkiina waa fisqiga xaggaa ka yimaada waa fisqiga asxaab alahwaa taa uu kaba yimaada xagga caqiidadu kaba yimaadaayo ruuxuu waxaan isagii waxaaba dee shubha meeshii jirta waaba kan dee dawaahir daliishanaya wuxuu haystaaba sida toosan ee xaqii qowlkiisan inay tahay marka fisqigii naftiisa wixii haddii laba yidhi waa xaaraamoy taasi raajix batay laakiin isagu uu qabo dee shubha jirta daraaddeed ama wuxuu daliishanayo daraaddeed boo dee isagii shubha ku noqday inuu waxani xalaal yahay uu xalaalnimadii ula yimaado dadkii kalena agtoodii xaaraam ku yahay dee waa fisqi haddii ballaantaa ku faasiqaynay ta'wiil ku yimi maaha wixii isagoo u arka macsiyo xumaan u arka inuu ku dhaqaaqay maaha ee wixii waxabloymay oo waa bannaan yahay dee sida masalada nebiidka ka soo qaado nabiidkan oo ah khamro hadduu ama cinab casiirkii yahay dee taas qowlkoodu reer kuufa waa xaaraam xataa haddaanu qadar muskiraba ahayn laakiin hadduu waxyaalihii kale sida timirtii oo kale iyo waxyaalaha kale ay nebiidka timirtay kaba samaysanaya inta muddo la radiyey wixii dee muddo la daayey marka wixii la badsado maaha iyaguba dee hadduu muskir laga cabo xaqligii doorinaya oo xaaraan bay odhanayaan laakiin waxaan asalkiisu haddii la badsado uu keenayo iskaar marka aan la badsanaya waa nebiidka aan ahayn nebiid dee casiir cinab aan ahayn ayaaba dee iyagu ku tegayeen waxa xaaraamtii waa iskaarka ayaa xaaraama ee maaha guud ahaan ma wada xaaraama hadduu qadar markaa ruuxu ka cabo aan caqligiisa doorinahayn kol haddaanu nooca nebiidka yahay ee nooca casiir cinaba aanu ahayn xaaraam maahay lahaayeen dee waanay cabi jireen rag badan oo kala duwani noocaas qadar muskira m maaha iskaarkii iskaarkun bay lahayn isagoo dee laakiin asalkiisu haddii la badsado iskaar buu keenaya see kaasi way cabi jireen in badan oo culimadii kuufo ahaydna qowlkoodu inuu xalaal yahay baa taasba ahayd in badani way dee laba yimaadeen bal dee marka la eego culimada reer kuufo waqtiya qaarkood oo kale naadir bay ahayd in aan qowlkaa qabin nebiidku inuu xalaal yahay aan qabin bal kutub way xusid baynu gaaray xusaan ninka hadduu taa reer kuufa yahay oo qowlkaa ka duwaya sida dalxat musarif iyo amhaashiisii oo gaar ahaan ay sheegaan markaa tarjamadiisa ku baraarujiyaan oo kale dee rag waaweyn oo a'imadii xadiidka kaa mida oo qowlkan qabayna sawaakiiciyo amhaashiina way jiraan waa dhici karta imaamkii warica ahaa zaahidka ahaana inuu dee bal maalan taasba qowlkiisa noqon karo sufyaan thawri iskawada culimadii kale reer kuufa intoodii badnayd marka taas oo kale bal markay culimadii kale waa xaaraan leedahay ee ruuxa nebiidkaas cabana ilaahaan waan xadaynaa oo waa taas waa loo xadayaa fisqinimo hadday ku xukmiyaan fisqigaasi waa fisqi ta'wiil weeye maha shaygiyuu macsiyo u arku ku dhacay maaha ee wixii waxaab u arkaa inuu xalaal yahay oo isagii waaba kan ixtijaaj oo dee bal qaadba sharaxa bukhaariya haddaad cumdatulqaari eegto waxaa dee la ururinaye ujeedadu inay tan iyo banaanta iyo tan iyo waxyaalahaasi waaba dee wax fara badan bay noqonaysaa iyaga qowlkooda ay xujaysanayaan ninkani waa ka deliishanayaba ee waxyaala deliishanaya le waxani waa xalaal ninka saas hadduu wuxuu xalaalnimo ictiqaadsanya ku dhaadhaco oo ku dhaco oo dadkii kale ay ku faasiqeeyaan fisqigaasi waa fisqiga ta'wiilka ujeedada marka isagu ma ogo inuu faasiq yahay isuma haysto isagu wuxuu leeyahay ninkaasaan ahay in waxna fisqi maaha waa shay xalaalun baan la imi oo xalaal shareecadu ay banaysaya marka nooca iyo kan bidcada kaba yimaadaa fisqi ta'wiila ay yidhaahaan haddii kufri ta'wiila ay yidhaahaanna waa kufrigaa dee qoladan bidcadooda loo gaalaynayo oo dee iyagu aantaa isu haysan ayaa dee kufrigii ta'wiilka uu noqonaya bal wuxuu leeyahay markaa fisqigu noocu doona haba noqdee iyada taas lama aqbalayo وqاaل bعض المتkلimiiن متkلimiinta barhkood waxa dhaheen يuqبل khaبر الفاaسق بتأوiiل ruuxii faasiq ahaa ee ta'wiil ahaan fasqigiisani ahaa waa la aqbalaya idaa kaana aamiinan fii diini hadduu diintiisa ku loo aaminaya adugu dee qolooyinka haddii riwaayadoodina kolle waa la aqbalayba aimadu waa kuwaas ay aqbaleen oo dee wakiiciyo amtaashiba waata riwaayaadkooda ay kutubtii nooguba sugan tahay in asxaab alahwaana waata aan soo sheegnay sheeku qowl haba doorto dee arrintay ku kala duwan yihiin waxa weeye kan fisqigan sariixa ah in ta'wiilka ku imanayo kani kan faasiqani wixii isagoo macsiye ay tahay oo macsiye uu og yahay oo u garanayuu ku dhacayaa ku dhiirada markaa ruuxa caynkaasi aamin kama nihin dee kol hadduu macsiyada noocanaba isagoo arkaya inay macsiyati ku dhacay beentii dee macsiyad ahaydna inuu ku dhaco oo markaa axaadiiii been kaba sheego laakiin kan kale waxaan umuu samayn dee isagoo u og macsiye inay tahay sidiisi kalena hadduu u dhowrsanayo ruux dhowrsoonoo cadaaladii kale ama arrintii kale ay u sugnaatay ay tae noocuna ka yahay fisqinimo iyo macsiyanimo uma samayn ee xalaalnimo u sameeyey dee waa ka duwanye markaa taasoo saas bay u aqbaleen qoladan xataa kufaaru gaaladii waa gaaladii bitawiil ahaydo waa kuwa mubtadacadii kufrigooda ee bidcadooda lagu gaalaynayo laakiin wuxu uhi wadaliilu calaa maa qulnaahu waxa u daliila waxaan soo sheegno oo ah inaan riwaayadiisi la aqbalin kolley mowqifka sheekuna waa taan bidcadaba kusoo aragnee qowluhu tacaala in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu ruux faasiqa hadduu war idinla yimaada iska hubsada dalba bayaankiisa iyo cadayntiisa bal qira'a kaloo samcihi fatahabatuu bay ahayd halkan tabayanuu bedelkeeda sababtuna an tusiibuu waa khashyata an tusiibuu idankood dee ka digtoon ka cabsamayo ina asiibtaan qowma mijaalatin oo warkaa laydin keenay inta ku dhaqaaqdaan wixiina aanu run ahayn qoom idinkoo balmaria dee jahaalo a ku asiibtaan oo dee arrintii ay ka dhalato qoom sida dee sababtii ayadda ay kuma soo degtay qoomba loo hadal la soo gaadhsiiyey ama nin sheegay dee bal maalan lagu sigtayba in lagu duulo oo taas oo kale iska hubsada haddaba wuxuu leeyahi walam yufariq ilaa halkan ma kala qaadin oo fisqigii waa bayna an yakuuna bitaawiilin aw laa kala qaad kuma sugna waliannahu idaa lam yukhriju arin kale idaa lam yukhriju tawiilu tawiilkiisanuu laba imanaya haddaanu ka saarayn min kownihi kaafiran inuu gaal yahay aanu ka saaraynoo gaalkii waa gaal la leeyahay ow faasiqan inuu faasiqiya aanu ka saaraynoo waa faasiq la odhanayo lam yukhriju kama saarayo can an yakuuna marduuda alkhabari magaciiba umuu diidin waa faasiq baa la leeyahay waa gaal baa la leeyahay kol haddaanu taa u diidin tawiilkani dee in riwaayadiisa ama khabarkiisana aan celinana kama bixinayo faslon wain kaana hadduu yahay majhuul alxaali waa ama mastuur iyo majhuul alxaal majhuul alcadaala daahira mee baatina weeye xaaladiisa mid laga jaahil yahay hadduu yahay oo ujeeddadu waa ruux dee dadka badankooduba waa ruuxa dee kulle waa aqoontan laysugayeyba say u badantao ruuxa dusha sare marka la eegiyo daahir ahaan wax lagu og yahay oo xumaani ma jirto waa la arkaya isagoo waajibaadkii la imanaya macsiyo aad markaa uu samaynayo dee muuqataa ma jirto laakiin ruux la mumaaraseeyey axwaashiisa oo la ogyahay hoos ahaan loo yaqaano ama waxa u qarsoon la ogyahay maaha khibrada baatinada waxaa lagu helaa aqwaal اmusakiin waa tan ka dhalatay cidan taskeenisa hebel waas taas leh waa ruux aad u yaqaanay oo macrifo uba lahaa taa ta kaba dhalata weeye haddaba haddii uu ruuxu markaa kaa daahirka sarena dhowrsoon laakiin aan khibro baaطino aan loo lahayn bay majhuulalxaal yidhaahaan dee si musalaxaan kusoo aragnay mastuur yidhaahaan barhkood haba kala farqiyeen bal markaa mastuurkii ama majhuulxaalkiiyo waa cadaalada daahirkii waa u sugnaatee sare wax ka muuqdo xumaana oo lagu faasiqeeya ma jirto laakiin dee aqoon sidaasoo loo leeya ma jirto dee aqoontu waxay u baahan tahay ruuxii oo ruuxani khibro gaara oo hoose u yeesho arrin bay soo naqliyeen shahaadaba ha aatee iyadoo dee waa isla baabuun dee walow umuur ay ku kala duwanaan karaane cumar ibn khadaab nin u yimi oo dee tuul ninkii anugu kuma garanayo garasho la-aantaydna waxba kuma yeeleyso laakiin bal cid ku garanaysa ii keeno nin buu u keenay ninkiibuu ku yidhi miyaad jaarkiisa u dhow ee markuu baxa iyo markuu galaba og hadiyo goor waayo dadka marka la dhex joogayo inta badan tasanuc baa iska badan iyo takalufninku waa isdhowraayo taasoo inaan wax lagu arag laakiin dee arintaas ruuxa u qarsoon ruux ciddii dee hadiyo goor la delistay uu ka qarin kara maha jaarkiisa u dhow ee markuu galayo markuu baxaba og miyaad tahay may buu yidhi wuxuu ku yihi miyaa dee safar laba gashay safarkay luqada carbeed waay safar u yahan liannahu yusfiru can akhlaaqi rijaal dadka dabeecadooda iyo wixii u qarsoonaa ayuu caddeeyaa dee ruuxu marka tacabkan iyo daalkan iyo rafaadkan maaha tasanuc iyo takaluf kuma jiri karo afiyan baa wixii isaga dabeecadiisayd ay kaba soo baxaysaa taana lamarmay buu yihi wuxuu ku yihi miyaa dee danaaniir iyo diinaar iyo adigu lacag iyo waxyaalo mucaamalataasi idin dhex martay iyadaa ruuxa waraciisa iyo xalaalmiradkiisa lagu garta may buu yihi deetuu yihi haddaba ma garanaysid buu yihi waxaan ku arkaa inaad aragtay isagoo masaajidka kolla dee rukuucayo sujuudayo ka forfoorsanaya ninkii ku ninkani kuma yaqaana ninku garanayo oo kale iken malaa dee kollay hadal soomaaliyeed saa ku dhow jidma la martay iyo waxyaalaha taas ku dhoweyda waabay jireenoo inaga bal matalan dee odayaasha ama dadkeena afkeena lagu soo naqlin jiray laakiin hadalkaa cumar bay kaba soo naqleen marka khibrada caynkaasi waa khibrada baadinada tan kale laakiin dadka dur ahaan laysku yaqaana ninkii haddii lagu weydiiyo wix xumaana waad ku aragtay jira waa nin toosan aad odhanaysaana waa khibradan ama waa cadaalada daahirka haddaba ninkii hadduu majhuululxaal iyo xaaladiisa uusan la ogeyn lam yuqbal khabaru khabarkiisa lama aqbalayo xataa tahbuta cadaalatu ilaa ay cadaaladiisu sugnaato cadaaladiisu ay sugnaato macnaa waxa weeye waxaynu ku soo maray eeg xagga hore raawiga marka la aqbalayo waa inay uu yahay raawi cadliya cadligu wuxuu ka dhigan yahay waa shardi shardigaa in la helo maanta halkan shardigi dee maaha shardi mutaxaqiqa lama garanayo weyo wixii aan la ogeyno shardigii imaka taxaquqiisii mala mooyaane laakiin taxaquqii shardigaas baan meesha jirin kolley inaan la aqbalayno jumhuur usuuliyiin maalikiya shaaficiyabani waa siay kuba tegeen imaam axmedna waa riwaayo uu leeyahay xanafiyada moxamed ibn lxasan iyo imaamkan shahirkee kamaal ibn lhumaam la yidhaaho kale iyo waa qowlkooda iyaguna oo ah ruuxaas inaan riwaayadiisa la aqbalayn وqaala aصxaabu abi xaniifata waxay yidhaaheen waa intoodii badnayd yuqbalu waa la riwaaye imaam axmedna way jirtaaye yuqbalu waa la aqbalaya islaamka kol hadduu dee islaamkiisa la og yahay waxaan damigaa dee fiican baan u malaynaynaa waa la aqbalayaayo ujeeddadu ee taa hore waxaan idhi intifaau xuquuq taxaquq shardi shardigii baa sugnaan halkana meeshii dani baa jira ee kol haddaan dushii sare wax xumaan oo lagu ogya jirin iyo sida ka muuqata in shardigii jira mala loo malaynayunbaa jirto bal markaa ninkii cadaaladiisii fi daahir ayaa waxaa dee dhici karta inaan halkaa aan u malayno cadaalad baadidna inay jirto danigaas aan u malayno xusuula shardi ayaa lagu kaaftamaya waa la aqbalaya wdaliilu calaa maa qulnaahu siaan soo sheegno inaan la aqbalayno waxaa u daliila ana kula khabarin khabar kasta oo lam yuqbal in aan laga aqbalin min alfaasiqa ka faasiqa ah aan laga aqbalin sababtoo aan fisqigiisan iyo cadaala la-aantiisan looga aqbali waayey lam yuqbal lama aqbalayo min majhuulilcadaalati cadaaladiisa kii laga jaahilka ahaana waayo ina shardigii lama hayo weeye kaas cadaala la-aan baa loo celiyey tanna cadaaladiisa inooma sugnaanin ka shahaadkisiya shahaadadoo kale jaanibku daliishanaya waa shahaadadu uga nadiir dhigay qiyaas ahaan oo macnaa dee markhaati qolooyinka qowlkan qaba waa aan aqbalaynaa khabarkii markay markhaati noqoto waatanoo qawdaadi ay u baahan yihiin taskiyo ninkii loo taskiyeeyo oo cid taqaana ay meeshii timaado markhaatiga iyaguba ruuxa majruulxaalka markhaatigiisa la aqbalaa may odhanahayn oo qoladaba ma laha markhaati markay noqoto marka wuxuu le kol haddaan markhaatigiisiiba aan la aqbalahayn oo taa aynu isla meel dhigin aynu isku waafaqsanay khabarkiisna waa la mid oo dee qolooyinkan xanafiye keyrkood shahaadaduna kolley dee inaga agtayda waaba tan dee xataa baryo jireen mooye imika inay jiraan kuwa kaar la taagan qaadiyada oo markaa odhanaya nin kastaba u markhaatiya kaarkiisa u qoraya haweeney dale anigu laa inaad gursan soo cadee waa tano wabuu arag halkan u shan boqol kaga qaatay kan kabaad alay waa taas oo kale de waa shahaada zuurta ugu weyni kuwa aqbalayaana de waa kuwa ka aad iyo aad u faalxun laakiin waqtiyadii hore waxaad la yaabaysaa bal a'imo waaweyn oo dee raggii musanifiinta oo kolkol ay odhanayaan fulan baa shahaadadiisii ammaan ay uga dhigayaan hebel baa shahaadadiisa aqbalay waa qudaadii shahiirkayd oo kale maalan shahaadadiisii ayuu aqbalay oo kale oo ama dee kolkol rag qaarkood baa la diidayay iyagoo dee raggaas waaweyn oo kaleo dee arrin aad u daqiiq ay ahayd oo shahaadadiisi ay taskiyadeediiy u ilaalin jireenoo ba dee sharaf ay u ahayd ruuxa inuu ahaa dee cuduushiibuu kaba mid ahaa hebel agtiisa qaadiga agtiisa dee warkooda la qaadan jire la aqbali jiray dee waqtigaana haddaba wuxuu leey koledii shahaadadu ay taa ahayd dee khabarkuna min baabi awla weyn maanta waxay la tahay cid shaqo tagaysa ma jirto casharka waan yar wadaya faslan wayajibu waxaa waajiba albaxu baxi can ilcadaalati albaadiya dee kol haddii aan majruulxaal la aqbalahayn weeye waa arrin hadalkii hore ka ratimaya kol haddii cadaaladii daahirka ahaydun aynaan ku kaaftoomahayn waa in la baxiyo ruuxa cadaaladiisa qarsoon can ilcadaalati albaadina kama yajibu dalika say daalikadu waa baxigaas cadaalada baadinaa la baxiyaya si u waajibayo fi shahaadati markhaatigaba sida loo baahan yahay markay dee shay yaroo qiimo lahayn oo adduunyaha ruux markhaati ka noqonaya in la taskiyeyo kol haddii de ay taasi ay waajib tahay oo dee loo baahanya cadaaladii baatinkayd xadii axaadiistii rasuulka ka mida ama taasoo ay keenayso in dimaa iyo furuuj iyo wax kastaba dee lagu banayso ama laguma xukumo dee in shahaadadiisii ama cadaaladii baatinkayd la baxdiya wax waajiba weeye wa min asxaabina asxaabteenna waxaa ka mida man qaala ku yihi yakfi waxa ku filan السؤال عن العدالة في الظاهر بالعدالة ظاهر ahaaned waa ka majruلxaal in la weydiiyo ninkan xaaladiisa maxaa lagu ogaye lagu arka un taas la isweydiiyo faina mabna اkhabri khabarka wuxuu ku binaysan yahay waa calى الظaahir iyo xusni dani khabarka aqbalkiisu iyo dani fiican walihada saa daraaddeed baa yajuus ay u banaantahay qabuluhu qabulu lkhabari min alcabdi shahaado addoon lagama aqbali jirin dumarka suurooyin badan lagama aqbali jirin laakiin halkan oo kale khabarka waa la aqbalaa marka arrintiisaa ku dhisan buu leeyahay xusnu daniyo iyada cadaalada daahirkaa su-aasheedun baaba lagu kaaftoomaya faslan fain ishtaraka hadday wadaagsadaan rajulaani laba nin fi lismi wanasabi magaca iyo nasabka ay wadaagsadaan waana masalada kolley kutubta musalaxana inoogu sugan halkana masaaishani way inoogu wada sugantay waa masaa'il mushtaraga tanoo kalena waxaan u baahanayba asaaniid oo kale iyo waa shay aad loogu baahanya ruuxii isnaad daabacanayay ee isnaad eegayaiyo xadiid haddii laba nin ay magaca iyo nasabka wadaagsanayaan magacii bay wadaagsadeen oo hebel iyo hebel baa leeyahay aadna magacyadaa mushtaragii way badan yihiin nasabkiibaabay wadaagsadeen oo fulan alansaari ama dee nasabkiisii aabihii oo maxamed ibnu cabdilaahi dee boqolnamala dad aad u fara badanna magacii baan kaba helaynaa taas oo kale waaxadumaa adaba labadaa ninee magaca wadaagsaday midkood cadlun cadaala ay u sugnaatay walaakharu ka kalena faasiqun faasiq uu yahay faruwiya la wariyo khabarun xadiid la wariyo can hada lismi ismigan lagama wariyo lam yuqbal lama aqbalayo khabarka xataa yuclama ilaa la ogaado annahu khabarkii can ilcadli ruuxii cadaaladaha waa arrin aada u muhima asaaniidna ninkii daalacanaya dee taas aadna ay dee tahay wuxuu ay tahay inuu u baraarugo oo waxa weeye ruwaaddu kolkolba magaca ay wadaagsadaan haddii labada nin ee magaca wadaagsaday ama nisbada ku kulmay waxa weeyaan ay labadooduba cadaala ay u sugnaatay dhib ma laha taasi e haddii kan laga wariyana waa caddi haddii kan laga wariyana waa caddi labadaba xadiidkooda waa la aqbalila marka haddaan kala garan weyno iyada dhibaata ma timaado saa daraaddeed baabay saxaabada marka haddii la yidhaaho can abi hurayrata aw abi saciid noo shaki meeshuu yimaado cayntii aan la garan ahayn iyada taasna aanay dhib u keenin sababto dhammaan baa cadaalaada ay noo sugnaatay laakiin arrintu waxa ay tahay haddii labadane magacan wadaagsaday midkood baa cadaala ay u sugnaatay midna waa nin aan cadaala aanay u sugnaan magaciina way leeyihin qaalibanna ruuxa dee ishtibaah wuxuu ka yimaadaa dee inaga uu inoogaba imanaya ninkaan asaaniid ilmaam u lahayne dee dadka asaaniidun ilmaam u leh markay isku dabaqa yihin ee sanadkii meel ay ka geli karaan na laba nin oo magaxa ku kulmeyne kala fog oo dhici karto aan isama soo gaadhin ninkii sanadun ilmaam u leh waaba dhici karta waa wuxuu markaa dhaqso u kala sooci karo bal maalan taasoo kale haddii midkoodna caddiyo midkoodna uu faasiq yahay waxaan u baahanay in laynoo caddeeyo xadiidka keebaa laga wariyay ishtibaha adag baa jira xadiidku wuxuu ixtimaalayaa inuu kii faasiq ahaa yahay kolley dee ixtimaalkaasi jirana xadiidkaas lama aqbalayo in la ogaado un mooye taas dee kolleyna waa tan culimadu umuuraha almutafiq almuftariq oo kale markay asmaada iyo magacyo waxaasi kulmaan waa tan noocaa gaarkaa ay u dejiyaane qayba u qaybiyaan waxaa kaloo jirta noocan kaliya almuhmal yidhaahaan oo ujeeddadu magacii abbaaba way ku kala soocayin laakiin magacii oo kaliya wadaagsadaan axmed baa mid kasta la yidhaha maxamed sanadkiina wuxuu ku yimi isagoo wax la socda aanu jirin sufyaan keliya u yimaadaa dee ibnu cuyeyne iyo waxaanu wada noqonaya iyo thawri labadaba u noqdo haddii lasoo dhaafanayo ibn de ama in yar laga horrey may waaba dabaqadooda sufyaan ibnu xuseinna waaba jira laakiin labadii shuuroode waatan xamaadaa jirta haddii haddaba magacii oo keli yimaado la raacin waxay ay ku kala socnayn waa nooca muhmalka ay dhahaan iyagana gaar bay ugaba hadlaan oo bal taas oo kale kolley xaafid ibnu xajarna fasal muhim uu leeyahy bukhaari wixii dhacay oo dhan muqadimada uu kuba sheego dadka ku tatabuco dabal markaa duruqdii lagu kala saarayana waa duruq kale laakiin inta ishtibaahu jire kan uu noqon karo xadiidkii bal maalan waa taas waa daciif haddii kol kolba axaadiidka qaarkood oo la cileeyey oo nin nin bal maalan yimi baledkoodii soo galay kumaatay hebel baan yahay waxbuu kama wariyey nin kaleo magac lahaayeen o magacaan wadaagsanayeenna waa jira isagu kii kale u qaatee magacan ay lahaayeen markii dambe ay culimmadu arkeen axaadiidan qaladada iyo cilalsha jira iyo waxyaale ninkanan kalena nin fiqaa loo yaqaano ay markii dambe ay ogaadeen ay yidhaaheen ninka isagaa qaldamayo ninkaa kale u qaatay waa de waa ninkii hadda markuu la kulmay waa nin beledkooda yimi oo kale isna magacan lahaa oo dadka kale ay wax ka wariyeen isagu maalintii aanu joogin oonu lama kulmin ayuu buhi isagii baa soo noqdo si uu wax kaga wariyo dee arrintiina waxyaale saasoo lagu soo saara dee qalado saasoo dhan ma dhacin haddaba ishtibaahs hadduu jiro xadiidkii lama aqbalayo weeye ilaa la cadaayo ninkuu ahaa faslan wayahbutu wuu sugnaanaya atacdiilu tacdiilku iyo waljarxu fi lkhabari biwaaxidi mid oo macno waa maxay raawigii waxaan doonaynaa inay cadaala u sugnaatay haddii raawigii la tafsiiqinayona waaba tan dee la jarxinayo haddaba mid buu ku sugnaanaya ujeedadu nin shaksi caarife oo dee dadka aimade lagu kalsoon yahay ee arumuraha aqoonta uli hadduu inoo taskiyeeyo ilaahay bal waa cadli mid keliyi waa inoogu sugnaanaya cadaaladii halkaasaan kaba qaadanayna hadduu jaraaxeeyana waan ka aqbalaynaa wamin asxaabina asxaabteenna waxaa ka mida man qaala ku yidhi laa yahbutu tacdiilkan ama tajriixu ma sugnaanayo ilaa min nafsayni laba shaksi mooye oo ujeedadu haddaan nin doonayno taskiyadii haddii mid uuna yidhaahaa shaksi iimaanbihii waa cadli waxaan u baahanay nin labaadoo isna taskeeya sa markhaatiga iyada nin keli ma taskeeyo haddii qudaada iyo agtooda marka ninkii aan dee lagu aqoon cadaala uu hor yimaado markhaati laga qaadayo haba yaraada waxaasi waa inaan laba shaksi oo lagu kalsoon yahay taskeeyeen nin keliya laguma ka ma agga hahaadada shahaadadii bay kala mid dhigeen oo waxay dhaheen shahaadadii oo kale weeyaano waa in laba ay taskeeyaan ka taskiyati shuhuudi saa shuhuudda taskiyada taskiyada shuhuuddu waa shaahidku wuxuu u baahan yahay laba shaksi oo taskeeya walawalu asaxu qowlka hore ayaa sixa badan sababto shahaadada iyo riwaayadu waxyaale ay ku kulmaan ha jireene umuuro badan ay ku kala duwan yihin baa jirta oo dee aimada qaarkoodna ay tatabucaan oo khaasatan kutubtan furuuqda oo kale ama kutubta alashbaah nadair oo kale suyuudi kitaabkiisa alashbaah nadair iyo amhaashii furuuqda udhaxaysa shahaado iyo taas oo kolley dee dhowr iyo tobani ama waxooga ay gaadhsiiyaan barkoodna ay nadmiyo macruufa kuba leeyihiin markaa ka hore ayaa asaxo sababtu waxa wey liana alkhabar yuqbal min waaxid xadiid marka ama khabar ay noqoto shaksi keliya waa laga aqbali jiray laakiin shaahid markay noqoto shaahidku waa in laba shaahid ay noqdo ama dee kolkol shaahid iyo dhaar la aqbale shaahid keliya lama aqbalo saa daraadeed kol haddii halkaaba ku kala duwan yihiin khabarkii taskiyadiisiina waxaan aqbalaynaa mid keliya fakadalika taskiyat lmukhbiri kii warramayey warkan sheegayey marka la taskiyeynaya xaaladiisu waa taasoo mid keliya lagaba aqbalaya faslon walaa yuqbalu lama aqbalayo atacdiilu tacdiilkii ilaa miman shaksimu mooye yacrifu garanaya shuruud alcadaalati ee nin kastaaba iskama taskeeyo nin kastaba warkiisa lama qaato haddii u hebelayna yidhaha hebel waa iqo maha inaan ka aqbalo ee waa nin garanaya cadaalad maxay tahay shuruudeed maxay tahay maxaa fisqi keena waa dadka macrifada iyo aqoonta ule laguna kalsoon yahay kaasun baa laga aqbalaya tacdiilkii ee ruux kastoo ina yidhahdo waa nin fiican iyo ninkani waa toosan yahay taas lagama aqbalayo ilaa biman yacrifu shuruud alcadaalati iyo wamaa yufasaqu waxa lagu faasiqeeyo bihi isaga alinsaan yufasaqu waa caadi waxa macnaa loogu nisbeeyo insaanka fisqi mid waxaa kala garanayo o kala yaqaana لأن waayo maxaa haddii kale inagu imaanaysa لأna inagu low qabilna haddaan aqbalo aan tacdiilkii ka aqbalo ama tafsiiqan aan kaba aqbalo tajriixii miman laa yacrifu ku aan garanahayn shuruud الcadaalة ama aan garanahayn ma yufasaqu bihi الإnsaan ama kama aamin noqonayno an nashhada inaan qirno bicadaalati man huwa faasiq ruux faasiqa cadaaladii kolleyna waa isay noo taala eesharaxa laakiin halkan waxaa taalay anyashada oo ruuxan aan garanayn shuruudii cadaaladu inuu qiro oo uu noo sugo bicadaalati man huwa faasiqun ku faasiqa cadaaladii oo sababta waxa weeyaan daahirka sareeyo taasun intuu ku kadsoomo waxaan cadaalada keenahayn uu yidhaahdo ninkan uu ku cadaaleeyo oo hadda taas oo dee markoodna amhilo kale kutubta musalaxa iyo umuurahan kutubta jarxiyo tacdiilkiyo taa way igu suganto nin debe maalan dadka waxa weeyaan daahirkan sare iyo taa kuwa kadsoomay oo kale taasi waa iska dhacdaasay nin ay kaba sheegayeen nin alcumari la yidhaha zaahidna ahaa dee xagga xifdiga iyo waxaasna culimadu kolkale ay u daciifiyaan ayuu leeyahy ninkaas ninka daciifinaya waa nin aabbayaashii waa aal cumare waxa weeyaan la colo inuu cadow ah haddaad aragto shakligiisa iyo daahirkiisa iyo hay-adda ka muuqata inuu cadiyaab garab oo ujeedadu hay-adiis iyo dhag ku qaadanayo shakligii daahirka kaba muuqday ayuu yidhi taasaabay noogu filan cadaala ahaan oo kale kolka ruuxu waxaan cadaalo keenayn inuu cadaalo ka dhiga waa suurtagalo ruux markaa aan cadli ahayn uu tacdiliyo aw fusia amase la faasiqeeyo haddaan taydii ku socdo an nashada bicadaalati man huwa faasiqun aw fusiqa ama la faasiqeeyo man huwa cadlun ruux cadlioo ruux sidiisa dhowrsoon camal aan tafsiiq keenayn ruuxu isagu aragtidiisa uu faasiqu gaba dhigo intaasna way jiraan amilo kutubta musalaxayabay noogu soo hore soo aragna kutubta hore khaasatan intoodii yar waasic ahayd sadee ninka qaarkood oo lagu yidhi hebel maxaad uga tagtay riwaayadiisoo nin hadal badan buu ahaa uu hadal badna de hadal badni riwaayadiisoo laga tagaa may keenaysoo kale kolkol dee hebel lagama warinayo taasoo waxaan arkay isagoo birdown waa nooc adigu biqaasha kaba mid ahaa ama farda kaba mid ahaa nooca taa birdown oo si xun u eryaya ayaan arkay oo kale marka ninkaasi nin warkiisa la qaata maaha waa nin gaadhifushado gaadhigiisii xoog u erya oo kale taa la yidhaha faasiq buu ku noqday oo la faasiqeeyo oo kale ama dee hadallo saasoo barhkood ka dhacay oo waxaan dee la odhan in aan keenayn ruuxi in lagu faasiqeeyo iyagu aragtidoodii yidhi ninkaasi warkiisaba lama qaato ayaaba jiraya saa daraaddeed ruux horta waa inuu wixii macrifo u leeyahay aqoon u leeyaho khibradaa u leeyahay haddii kale maxaa dhacaysa ruux dee faasiqa in cadli lagaba dhigo ama ruux cadliah in faasiq lagaba dhigo dee hadalkaa aan la hubsan ama aan macrifada loo lahayn daraaddeed kolley kuwa aan sheegaya kale halkan aw fusiqa bedelkeeda aw fisqi man huwa cadlun baa talow macnuu uu noqonaya halkaa hore aan ku cadafno aw nashada ama an yashada bifisqi man huwa cadlun ruux isagoo cadliya fisqigii uu markaa halkaa uu isagu shaahid kaba noqdo bal taas baa iyaduna adigu jirta muhimku waxa weeyaan waa inuu ruuxan laga aqbalaya nin kastaba lagama aqbalo cadli iyo tajriix nin kastaba hebel waa xun yahay lagama aqbalo hebel waa saas waa tan waqtigeennana dee bal maalan haddaad dhici karta imika bidaayata tacallum jooga ama khadawaadkii ugu horreeyey oo doonaya dadkii inay tasniifiyeen oo kanaa toosan iyo kanaa qaldan iyo kanaa haas oo kale waa nooc dee jarxi iyo bal taas oo kale waxyaalahaas oo dhami dee wax laga aqbalay maa waa ciddee waxaan khibre iyo macrifo u leh ayaa labadii dhinacba lagaba aqbalaya ويكفي في التعديل أن يقول والله سبحانه وتعالى أعلم
فصل ويكفي في التعديل أن يقول ويكفي وحكفلا في التعديل تعديل كالروح la xukminayo inuu cadli yahay ama la caadil yeelayo cadli laga dhigayo oo loo xukumayo cadaalo an yaquula inuu idhaaho mucadilku waa kan ruuxan taskiyeynaya ama tacdiilinaya huwa isagu cadlun cadli weeye oo dee san hore u soo aragnay ruuxan laga aqbalayo tacdiilku waa ruuxa isagu aqoonta iyo macrifada u leh wixii ruuxa cadaala ay ugu sugnaanaysay iyo wixii cadaalada lagaga salbinayay ama lagu tafsiiqinayay ruuxaas weeye ee dee sidiisana weliba maaha ruux kastaba oo macrifadaa leh in laga aqbalaye isagu cadaala ay u sugnaato hiqa ah isagoo lagu kalsoon yahay macrifadaa iyo aqoontaa leh haddaba wuxuu leey kol hadduu ruuxu shuruudda la buuxiyey oo uu isagu leeya ehel u yahay inuu wax taskiyeeyo waxa ku filanun isagoo yidhaaha ruuxani cadli weeye oo intaa ku kaaftooma inay cadli wuxuu ka dhiganyana waa ruuxan macrifada iyo garashada u leh waxay cadaala ku sugnaanaysayna khibra ayuu u leeyahay ama cadaalada salbinayay isagina waa ruuxa mawhuuqee khabarkiisa la aqbalayo wa min asxaabina asxaabteenna waxaa ka mida man qaala ku yidhi yaxtaaju ruuxaasi wuxuu u baahanayaa mucadilkii si aynu taskiyadiisa u aqbalno an yaquula inuu yidhaaho huwa cadlun calaya wali huwa isagu waa shakhsigan markaa la taskiyeynayaa cadlun waa ruux cadaala ay u sugnaatay oo waa taas duu cadaalatin calaya marka aniga la eego korkaygoo hadduu igu markhaati furayana markhaatigiisa dee waa wax la aqbalayo wali anigana cadli dee ayuu anigana ii yahay oo haddiiu aniga yahay ka ii shaahidkaa markhaatiga ii furayana mid la aqbali weeye hadduu aniga igu markhaati furayana waa ruuxaas fiqada ah lagu kalsoonyo la aqbalo inuu intaa raaciyo taas bay barhkood yidhaaheen oo iyagu wuxuu leeyahy waa inuu calaya waliidan raaciyo in dee mar kastaba uu yahay ruuxa maqbuulu shahaada ah ama warkiis maqbuul khabarka ee hiqada ah ama isaga ruuxanba ka ku markhaati furaya haba noqdo wax isaga ay ugu sugan yihiin wax dee ninkani haqirayo ama isagaba dee waxay maalan manfaca ay ugu sugan tahayba ka qiraya ha noqdee wa min annaasi dadka waxaa ka mida man qaala ku yidhi labudda waxa mahuraan ah min dikri maa kii sheegitaankii saara bihi uu ku noqday ruuxan maanta la taskiyeynaya cadlan cadli uu ku noqday in la sheego oo tanna waa maxay hadalkaa hore waa cadli uun kol haddii la aqbalo isagoon asbaabtii keentay inuu cadli noqdo waxa weeyaan wax la sameeyo wax laga taga ahaaba sheegin macna ama si kale haddaan idhaahna aan fasirin cadligan uu sugayo waa laga aqbalaya oo macnaa taskiyadii iyadoo mujmala kol hadduu ruuxani ehelkeedii yahay garanayay waa la aqbalayaa amaa qowlkan dambe waa inuu fasiro waxan uu ruuxa cadaalo ugu xukminayo sida jarxiga inoogu soo socota dee kolleyna way israacin jireen halkan jarxiga iyo cadliga laakiin labadan fasiraystaba socda ayuu sheekhu u dhigtay in labadoodiiba loo baahan yahay in la tafsiiriyo tafsiir iyo in waxa weeyaan ijmaalka labadii lagu aqbalayo iyo san imika inoo taaluu isagu qaadan doono waana se intooda badani ku tagaane in markay noqoto tacdiil leh isagoo mujmala la aqbalayo waa cadli ruuxaasi waa lagu kalsoon yahay laga aqbalayo laakiin markay jarxi noqoto waa inuu sheego sababtii uu ku dacniyayey sababtii uu ku jaraaxaynayey ama uu ku noqday majruux waa in la sheego waana inoo dambaysaa taasi dee bal markaasna farqiga waan sheegi doonaa insha allahu tacaala markaa sheekhu labada qowlba dee qowlkii hore uu doortay oo wakaa yakfi bitacdiila an yaquula huwa cadlun laba cadlidna waxaa laba arrimood baa halkaa ugu wada suganoo waa isagoon calaya iyo liir raacin waa lagu kaaftoomaya isagoon asbaabtii ama aan fasirin cadaaladan wuxuu ugu xukminayo waa lagu kaaftoomaya waa laga aqbalayaa mujmala wadaliilu labada dee arrimood taa hore ee ah isagoo mudlaqa ama aan la mujmala in la aqbalayo cadligii waxbana aan lagu baahnayn calaya awlii buu daliilkeedii sheegaya wuxuuhi wa daliilu waxa u daliila calaa annahu yakfii qowluhu cadlun qowlkiisa uu ku qowlay huwa cadlun fulaan cadlun in la aqbalayuu ku filan yahay xaggii tacdiilka ana qowlahu cadlun cibaaradan uu ka cabiruu leeyahay fulaanun cadlun yajmacu wuxuu kulansanayaa anahu cadlun calayhi walahu waxba looma baahno calaya waliya waxaan loo baahnayn kol hadday ruuxii cadaalo u sugnaato dee ama ruuxan ha noqdo dee sida maalan shaahid isaga ku markhaati kacaya ama u markhaati furaye macnahan baaba keenayo haddii la yidhaha waa cadli dee ma jiro cadli la odhanayo qaybtaasaa la aqbalay qaybtana lama aqbalaya lama dee suurooyinkii shahaadada oo kale khabarka kumaba jiro la odhan jiray dee wixii bal maalan hadduu isagii dee manfaco ama uu isugu soo jiidayo ama mudaro ama ciddee dadkii ugu dhawaasan waalidkii oo kale iyo waxyaalaha shahaadadii ay tahay ayaabayn markaa la diidi jiray suruuqa tuhmooyin jiri kara daraaddeed ee laakiin halkan khabarkana taasi maba taalo kale dee cadli la idhaha macnaa waa ruuxa cadaaladiisu ay dhan tahay